dalkiidinka qarriway dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarriway dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan ise kastoo maqalkan idiin soo gaarayaba ku soo dhawaada barnaamijka xolashada warasada xilli walba hadaan oo kale aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
colaadii waa la iska daayey dadkii waa la sugeeyey dabkii waa la bakhtiiyey iska daa dhuxushii iyo dambaskii la xabaal
dowladdaa la sameeyey halkay diiradda saarto yoo dalkii u dhaqaaqay waryaynaan waryaynaan dib u laaban innagaa duminee dalka aynu dhisnay qof walooba dadaal qof walooba duceey qof walooba dulqaado waryaynaan waryaynaan dib u laaban
qof walow damacaaga iyo dooqaaga u kaadso oo danta guud ku dhaqaaq oo waryaynaan waryaynaan dib u laaban
innagaa duminee dalka aynu dhisnee hadalkii wax duraaya hadalkii wax damqaaya dabaylaa warka qaadee nin walowba nin walow dabnahaaga iyo carrabkaaga ka dayso oo afkaaga daboolo oo
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa qabiis jimca soo gelayso taarada ku aasaysan tahay koobiyolabaatanka bisha koob iyo tobanaad nofembar sannada labaatan toban sagaal qodobada caawa barnaamijka aan kusoo qaadano waxaa qayb ka noqon doona nin weerare xarun cabdiweliasha cilmiyare oo ku lahaa duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk somalia waxay ku xukuntay dil toogasho ah warar ku saabsan ayaan gororow maqli doontaan waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona mid ka mida culammada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka degay muxaadaro uu shaqmul uu ku qaban lahaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho sabab u cuskaday in la joojiyo muxaadaraasi faahfaahin ku saabsan ayaad maqli doonta madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa guddi u saaray xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka jirta qaybo ka mida gobolka gedo ee jubbaland war ka soo baxay maamulka jubbaland ayaan idiin soo gudbi doonaa gororow waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona golaha amniga ee qaramada midoobe ayaa kulan ka yeeshay doorashooyinka soomaaliya haddaba waxaa ka soo baxay kulankaasi xogo ku saabsan ayaad gorrow maqli doontaan shabakad dilal iyo qarxyada al-shabaab ugu qaabilsaneed magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta lasoo bandhigay maamulka jubbaland war ay ka soo saareen faahfaahin la xiriirta ayaad gorrow maqli doontaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maanta wuxuu magaalada caasimada ah muqdisho warqadaha aqoonsi uga gudoobay safiirka jabaan ee waddanka soomaaliya ee war ay soo saartay filla soomaaliya ayaana faahfaahin ku saabsan gorrow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa xulashada warashada ku dhegaysan doontiin wax qayb ka noqon doona maamulka somalilan ayaa go-aan ka soo saartay siyaasiyiinta iyo dhallinyarta u safra muqdisho go-aan ayay soo saareen gorrow ayaan idinla wadaagi doonaa faahfaahin ku saabsan sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doonteen xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka aad ku dhegaysan doonteen haysta
ehelkiisjalayo allah kacabsigiine
tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana maadnuur axmed jile jaamac jile cumar axmed raxam saxiifa ayaa si wajir caawa barnaamijka dhanka farsamo iska kaashanaya waa mar kale iyo xolosha wareysida miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa kulawnasanilena saaxiibiil kusoo dhada barnamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland ee galmudug ay ka wada arimayaan oo maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ay ku xukuntay nin sanadkan gudihiisa ee gaalkacyo ku weeraray ee guri oo duleedka magaaladaas ka degana ee wadada halkaasi al-shabaab ay ku dileen iyo weerar askari ah ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee halkaasi loogu geystay maxkamadda darajoo koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xukun ku riday nin loo haysta weer lagu qaaday lix labaatankii bisha kooiyo tobnaad ee sanadkii labada kun iyo sideed tobankii xarun uu magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug uu ku lahaa wadaad lagu magacaaba jiray cabdiweli sheekh cali cilmiyare oo ahaa wadaad ku noola duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gudoomiyaha maxkamadda darajo koowaad ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya xasan cali nuur ruuta oo dhageysta kiiskaasi u tagay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka ah ee maanta lagu riday cabdulaahi cali aadan oo ah ninka loo haysto ee weerarka ee lagu qaaday ee guri gaalkacyo uu ka deganaa allah u naxariiste cabdulla sheekh cali cilmiyare oo ah wadaad ku noola magaalada gaalkacyo ee puntland ee galmudug ay ka wada haramiya markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada dacwada oo kala ah xeeraliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile shabaab cabdulaahi cali aadan uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
inkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaranku noqon
xulsha warashada ay dhegeystaan saaraadiya xadadana oo nagala socotaan saaxiibayaal magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa markaan naadiya sheekh cabdiqaadir sheekh maxamed sheikh oo loo yaqaana somo oo ah afyeenka guud ee culammada soomaaliyeed ayaa ka hor imaaday muxaadaro la sheegay in maalinta beri ah sheekh umal uu ku qaban doono garoonka kubadda cagta ee lira injineeriso ee ku yaalla magaalada caasimada ee muqdisho sheekh somo waxa uu ku eedeeyey sheekh umal inuu sabab u yahay isaga fidnada iyo musiibada ka jirta dalka islamarkaasna aan la aqbali karin inuu isugu qabto muxaadaro ka hadlaysa fidnada sida looga hortegi karo musiibeenka ee waddanka ka jira ninka la yidhaha umul mawaaqiftiisa aa ila taqaaniin aniguna aan ogahay asigu naftiisuna ogyahay waxaa ka mid a in uu dadka soomaaliyeed intooda badan oo ahlu duruq ah ama suufiye ah agtiisa gaala ka yihiin oo masaajidooda aan midadka la gey karin nugunaadu ka karin ayuu goobo badan ka caddeeyey labo wuxuu dhiirigeliyey dadka ahlu sunna waljamaaca ah meel kastay joogaan wixii khawaarijtu ay ka dishanay khudbooyinkiisa ayay kula dhiiradeen waxaan leeha marka masiibada kaweyntee waaye in qofka caqiidada laga fasahaadiyo oo qofka caqiidadiisa la fasahaadiyo waa ogtihiin mawaaqifta umar waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam afkaygu ma karee sidaad og tihiin xaqiraad weyn oo u geysta in nabiga la xaqira waxay tan waa garan kartiin mawaaqiftiisa waxaa ka mid ah in uu xaaraamiyey xaaraan ka dhigay inuu xalilay oo xalaal uu ka dhigay waraabaha mawaaqiftiisa waxaa ka mid ah dowlada soomaaliyeed madaxweynayaasha soo bara mid ka mid ah asigoo masaajidkiisa jooga inuu dhiirigeliyey dagaalkii lagu haayay oo khawaarijta kuhaysa haddaba walaalayaal umul ma waxuu bedelay in suufiyada gaalo ay yihiin fikirka ama ka laabta ma ka laaban weli waa ku taagan yahay maca waxaan kaloo idiin sheegayaa masiibada ka weyn ma jirto waa ta isla qaadana soo maaha in qofka caqiidada laga galo oo dadka soomaaliyeed qof ahlu tawxiid oo adugu oo gaal u ictiqaadiso masiibo ka weyn ma jirto soo maaha ninkii saas ku dhiirigeliyey dad badan ayaa fikirka umul waxay ugu jiraan qabriyaal oo khawaarijtu ku laysa kuwo badana agoommana oo maanta jooga kuwo badan ayaan tabco karin oo dhaawac culus qaba kuwo badan ayaa gablamay oo wiilkoodii amba zawjkoodii amba zawjadoodii ku waayay dadkii ninkii nuucaas ahaa oo weli ku taagan oo aaminsan inaan gaala nahay inuu hortayna soo istaago masiibadii osuga ou keenay midii ugu weyninka badneed ou keenay ou yidhaahdo weynkaan warramaaba ayaan daro waxaa ayaan daraa telefishinka qaranka oo codka dowladda ah in uu soo dhigo ruux la og yahay inuu dhiirigeliye u ahay khawaarijta ruux la og yahay inuu u yaqaano ahlusunna wa jamaaca gaala inay yihiin inuu ka dhigo shiikh weyn oo birito muxaadaro jeedinaya dadka reer muqdishaawiga ah waxaan rabaa umul xadila inaa idhaa asaga laftiisa umulow mays og tahay in in badan oo reer muqdishaa ay qabri ugu jiraan kuwo kaloo soomaaliyeed ugu jiraan fikirka adiga aad aaminsan tahay oo khawaarijtu ay fuliso mashada kuwiina laayay adigana macalinka u heeday maa biriga kasoo laabat adigoon caddayn in suufiyadu ahlusunna waljamaaca nimanka ragga loo yaqaan ee suufiyadu muslimiin inay yihiin adoon caddayn adoon ka tooba keenin adoon cafis dadban inaa hortayna timaado waa ayaan daro reer muqdishaawiga waxaan rabaa inaa idhaahdo muxaadarada uu qabanaayo ninka la yidhaha umar birito sida uu sheegay telefishinka qarankuna uu baahiyey ha tegina sababtu maxay tahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu nagu leeyahay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamassakum unnaaru wamaa lakum min duuni illaahi min awliyaa uma laa tunsaruun dulmiga ha u iilana kuwa daalimiinta ah oo naaru aydin taabato dulmi maxaadaali maxaa la yidhaha dulmi maxaa weyn ina shirka ina shirka la dulmun shirkigu waa dulmi ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum ulamnu wahum muhtaduun ananka culmadiyaana waajib aana saaran xaqa inaan caddaynaa nagala rabaa xaqa aan caddayna waxaa waaye dadka ahlu bidaca ahlu dalaalada ah bidcadooda daahirsanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqira muslimiinta ku gaalnimo xurminaya in aan loo leexan haddii loo iisho oo xaggoora la aado oo jamacoora la badiyo walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum unnaaru wamaa lakum min duuni illaahi min awliyaa uma laa tunsaruun umul waxuu kaliya aan ku dhegaysan karnaa markuu toobadiisa iclaamiyo markuu wuxuu fasahaadiyo ou sameeyo waxaan rabaa marka inaan dadka soomaaliyeed ku baraarujiyo ninka muxaadarada biri qabanaya waa uu nuucaas waa ninkii nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqiray waa ninka fikirka khawaarijta u shiikha waa ninka dad badan ay biqabri ugu jiraan kuwana u dhaawacan yihiin kuwana u hanti beeleen kuwana hadda u handadan yihiin oo ahlu sunna waljamaaca oo ahlu dariiqa ah dowladda soomaaliya rabaa inaan ku baraarujiyo telefishinku waa meeshii aan ummaddan ka hagaajinayno telefishinku waa meeshii khawaarijta lagula diriraayo telefishinku waa meeshii caqiidada saxa laga faafinaayo ha ka faafin caqiida faasida waxaa waaye xaadibu leyli ha naqana qof kasta oo koofila culamaha noo dhihina qof kasta oo khamiis wata waa shiikha dhihina waa inaad kala barataan qofka ummadda saxda u sheegaayo oo mawaaqiftiisu ayna isbedelaynin oo diintiisa ku dhowsan iyo qofka maalinba geed fuulaaya waa inaad kala barataan ma rabna caqiida guurguura caqiida haabita ah oo kitaabka iyo sunnada ku taagan ayaanu rabnaa waxaa intaanu leenaa nabiga wuxuu leeyahy alayh salatu wasalaam idaa daharat ilbidacu wa sakata alcaalimu fa calayhi lacnatullah lacnadaas anagoo ka cararayna ayaa waxaan diidaynaa ummaddayna in la fasahaadiyo anugoo taagan waa idin sheegnay allahuma hal balagtu madaxdan waa gaarsiina marka inaysan umul iyo wax lamida telefishinka qaranka u ogolaan oo ay maqlaysiin maadaama uu meeshii ummadda laga hanuuninayo shacabkana waa u sheego dadka ahlu bidaca ha dhegaysanaya
magacyadina dhagaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq alshabaab telefon jadiid alshiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saaran yihiin ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ssdf snm unc sbn ssnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirkii baaye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro admigae dib u taliya yaan layna odhan waa daban jirine
dadyuu qubayu ka tegi wixii qaadiru xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyuu qubayu ka tegi wixii qaadiru xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibleyskuu usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiriyo qisaasaha ahaa qiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulusha waraysadaa dhegeysanaysaa raadiyo hadanah waa nagala socotaan saaxiibayaal magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland ayaan markaan aadayaa madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maantay waxa uu shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha golaha wasiir jubbaland kaasoo looga hadlay arrimo kala duwan wuxuuna shirkaas uu ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland madaxweyne ayaa ugu horreyn ka warbaxashay xaalada siyaasadeed ammaan jubbaland gaar ahaan xaalada kasoo cusboonaaday degmooyinka gobolka gudo ee jubbaland taas oo uu madaxweynuhu sheegay in intaas ka badan aan laga sii aamusnaan karin go-aan rasmina ahna jubbaland ay ka qaadanayso oo halkaasi ka socda iyadoo loo saarayo guddi farsamaysan oo kasoo warbixin doono xaaladda cakiran ee ka jirta gobolka gudo ee jubbaland shirka golaha wasiirda maamulka jubbaland ayaa sidoo kale waxaa warbixin looga dhageystay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda wasaaradda maaliyadda iyo guddiga dakhliga ee jubbaland wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee maamulka jubbaland ee ka warbixisay ilaha dhaqaale ee wasaaradda iyo siciyada ay u diyaarisay shatisiinta maraakiibta doomaha kalluumaysatada iyo shirkadaha dhoofiya kalluunka iyo argoosatada ee deegaanada jubbaland shirkaasi markaa soo dhammaada kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiir duulaha xafiiska madaxweynaha ee jubbaland bismillahi raxmaan raxiim maanta oo maalin khamiis ah kow iyo labaatanka bisha nofembar golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland shirkoodii caadiga ahaa qodobada ay kaga hadleen ayaan rabaa inaan halkan idinla wadaago waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahaayeen arrimaha siyaasadda iyo amniga arrimaha siyaasadda iyo amniga oo lagaga hadlay xaaladda waddanka uu marayo maantay cakirnaanta amni ee ka jirta dowlad goboleedka jubbaland khaasatan gobolka gado degmooyinka daawo laysku yidhaahdo ee luuq doolow iyo beled xaawo kuwaasoo horena qoraal aan uga soo saaray oo nagaga hadalay in faragelin qaawan ay ku hayaan ciidamo laga leeyahay waddanka dariska ah run ahaantiina maamulkii halkaa ka jiray ay aad iyo aad xadgudubyo ugu sameeyeen ana ku khasbeen maxaan ku idhahda inay u khuduucaan ama ay raacaan dowladda federaalka soomaaliya ayagoo tixgelinta federaalisimka iyo heerarka kala sarraynta federaalka aan tixgelinayn run ahaantiina aada u malaysid maaragtay in aada iyo aad ay ugu xadgudbayaan derisnimada ay ku xadgudbayaan madax bannaanida soomaaliya waxaa intaa ka daran dadka adeegsanaya oo ay la shaqaynayaan inay tahay dowladda federaalk ee soomaaliya oo taasoo niyad xumi ku ah amnigii soomaaliya soo kabashadii dowladnimada soomaaliya dhammaystirkii federaalismka ku ah dhaawac aad iyo aad u weyn arintaas aad ayaa looga hadlay cabashooyin iyo tabashooyinna waa la gaarsiiyey horena waa loo gaarsiiyey haddana kuwo kale ayaa la gaarsiin doonaa dadyowga ay khusayso ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in la ilaaliyo amniga in la ilaaliyo isku xidhnaanta in la ilaaliyo midnimada ummadda soomaaliyeed waxay ku imaan kartaa oo keliyatah is-ixtiraam isfahan wada shaqayn iyo iswaafaqid kuma imaan karto in qola ay xoogsato wax kuma imaan karto in dowladda federaalka ahi ay u gacan dhaafto dowlad goboleedyada maamulka iyo degmooyinka hoos yimaada taasoo runtii weji xumo ku noqonaysa maarata iyo weji gabax ku noqonaysa dowladda federaalka soomaaliya arrinta kaleo galuhu ka hadlay waxay ahayd beryahan waxaa socday xog waraysi hay-adaha dowladda lagu xog waraysanayo waxqabadkooda lagu xog wareysanayo higsigooda lagu xog wareysanayo sida ay rabaan inay ummadda ugu adeegaan ama ay hore ugu soo adeegeen taasoo ilaa hadda afar hay-adood laga waraystay qodobka kale oo ay laga hadlay waxay ahayd shir ka dhacay xalane magaalada muqdisho wasaaradda deegaanka iyo dalxiisku ay uga qayb gashay loogana hadlayay sidii loo ilaalin lahaa deegaanka jubbalandna lagu ammaanay ilaalinta ay deegaanka u geysatay ama ilaalinta ay deegaanka ka geysatay riboodadaas ayaa laga heli karaa taasna wasaaradda kalluumaysiga ayaa iyaduna ka mid ahayd qodobada laga hadlay oo ay soo jeedisay warbixinno iyo sida dadka soomaaliyeed ee kismaayo iyo jubbaland degan loo bari lahaa isticmaalka ama cunidda kalluumaysiga taasoo boqolkiiba toddobaatan lagu xusay maarata isticmaalka hadda uu kor u kacay lana rajaynayo boqolkiiba boqol insha allahu mustaqbalka dhow inuu gaari doono maaliyadda ayaa waxay qaybisay iyaduna bajetkii sanadka labada kun iyo labaatanka taasoo la rabo in maarata intaan disembar la gaarin la ansixiyo
xulsha waraysidaa dhegeysan saaraadiya xadana nagaa socotaan ka bixin wararka jubbaland taliyaha hay-adda nabadsugudda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed kornel khalad sheekh cabdulaahi oo warbaahinta goor kula hadlay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay howlgalkii xalay ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ciidanka daraawiishta jubbaland ay ka sameeyeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland islamarkaasna lagu soo qabtay shabakad ururka al-shabaab u qaabilsan dalalka iyo qaraxyada kala duwan ee ka dhaca magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland taliyaha waxaa u mahad celshay ciidanka ammaanka jubbaland iyo shacabka jubbaland sida ula shaqeeyeen islamarkaasna ay ciidanka ammaanka ay halkaasi ugu soo wargeliyeen shabakada al-shabaab u qaabilsan dalalka iyo qaraxyada ee ka dhaca magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland khalad sheekh cabdulaahi waxa uu sidoo kale oo shacabka deegaankaasi ka codsaday in ay si dhow ula shaqeeyaan laabaha ammaanka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk ee ka howlgala jubbaland si loogu guuleysto qabashada shabakada al-shabaab ugu qaabilsan ee markaasta soo gasha qeybo ka mida deegaana jubbaland si gaara magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal allau aleh wasalam ilaahay baa mahadle intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ee reer jubbaland gaar ahaan reer kismaayo iyo dhammaan ciidamada amniga ee ku howlan ka shaqaynta iyo ilaalinta amniga dadka soomaaliyeed ee reer jubbaland ee kismaayo ku sugan ee uu cadowgu maalmahan dambe isku dayay inuu in badan dhibaato gaadhsiiyo kana hor istaago nolol maalmeedkooda iyo sidii ay u noolaan jireen iyagoo xor ah oo caafimaad qaba oo nabad ah waxaan u mahad celinayaa intii ka howlgashay dhammaan howlgallada hadda la sameeyey iyo kuwa la sameyn doono insha allah waxaan rabaa inaan sheego waxa aan qabanay ilaa shalay ilaa xalay ilaa maanta aan ka shaqaynaynay muddana aan ka shaqaynaynay annagii shacabka oo iswadanna in aan dhagarqabayaashii muddadii dambe hadda amni darida u sababay magaalada kismaayo aan kusoo dhigno gacanta si ay dadku ugu noqdaan noloshoodii iyo amnigoodii oo aada moodo maalmahan dambe in ay cadowgu saameyn badan ku yeesheen bulshada ku nool magaalada kismaayo taas oo aada ka dheehan kartaan dilalkii faraha badnaa ee isku xigay ee dhacay iyo waxyaalihii badnaa ay sameeyeen ee handadaada ahaa ee dadka taleefanada loo soo dirayay ee qof walba oo meesha uu joogo loogu hanjabiye loo tusayey in maxay ahayd sidii dadkii ay dilayeen oo kale ay u dilayaan waana fal oo waxaa weeye argagixin ah oo ummadda lagu argagixinayo waxaa ilaahay mahadii ah dadaal dheer oo shacabkii iyo aan isla qaadnay annaga oo ciidamada amniga ah in aan ku guuleysanay in aan soo qabanno koox ka mid ah kooxihii dhibaatada badan ka geystay magaalada ee dadka laayay oo ay hormuud ka yihiin labada nin ee la kala yiraahdo cusmaan maxamed maxamuud iyo maxamed cabdulaahi abuukar oo aan gacanta ku hayno oo ah nimanka aad arki doontaan nimankaas oon ku ekayn bese inay laynta dadka ee ka shaqaynayay inay magaalada soo geliyaan alaabta cadowgii intay kasoo qaadaan ay keenaan ay xaseeyaan ay cid walba oo loo geynayo qaraxyadaas iyo alaabahaas ay u geeyaan meesha ayay la dhaho ugeeya ay u geynayeen waxaana lagu qabtay sida aad arki doontaan nimankaas muskooladihii ay wax ku dilayeen waxaa lagu qabtay bambooyin oo nooca gacanta ah waxaa lagu qabtay qaraxyo kale oo ay ugu talagaleen inay dhigaan meelaha ay bulshadu isugu timaado sida maqaaxiyaha xafiisyada qaar meelaha dadku ay isugu yimaadaan loona baahan yahay in laga feejignaado mar walba waxyaalaha oo yaab kale waxaa ka mid ah in aan aragnay sidaad aragtaanba hadda ee idinka muuqata alaabta lasoo qabtay in qaraxii lagu soo sameeyey darmuus taas oo ah wax nagu cusub oo hor leh marka qofkii qaraxa darmuus ku sameeyey wuxuu ku samayn karaa waxyaalo badan oo kale taasna in dadku ay ka feejignaadaan la iska ogaado lagu talagalo in waxay doonaan ay qaraxa kusoo samayn karaan laakiin haddii feejigni la sameeyo ay noqonaysa maxay ahayd in laga hortago waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa saraakiishii ku howlanay hawshaas oo gartay darmuuska la waday inuusan ahayn shaah ee uu ahaa inuu ahaa qarax lagu wado fahmay iyaga oo isticmaalayay taatiigii ay u shaqaynayeen iyo nidaamka ay ku shaqaynayeen waxaan rabaa inaan u sheego waxaa maalmahan dambe kusoo badatay dadka magaalada kismaayo in taleefano laga soo waco waxaan rabaa inaan u sheego dadka ganacsatada ah ee lasoo wacayo iyo dadka dowladda u shaqeeya iyo dadka kale ee shacabka ee la cabsiinaya intaba insha allahu in aysan nimankaas cadowga waxba ka qaadaynin haddii uu alla idmo aanna u taagannahay habeen iyo maalinba inaan amniga ummadda xaqiijinno aan wax looga hibeysanayana jirin wax loo fiirinayana aysan jirin waxaan rabaa marka in shacabka dhammaan noocyadiisa kala gedisan uu la shaqeeyo laamaha amniga uu kala shaqeeyo waxa ay cadowgu maleegayaan loo soo sheego laamaha amniga lagala hadlo la yiraahdo waxaanan aragnay waxaanaa jira sidii hore loo samayn jiray waxaad moodaa in habacsanaan ay jirto amniga cid gaara dan uma aha waad wada ogtihiin maalmahan waxaad bilowdeen dadkii dhammaan in kooiyo tobanka saaca galabnimo guryaha lagu xaroodo awalna xilligii la doonaa la socon jiray la caweyn jiray dhalinyartu ay salaxyada iska tegi jireen isboortigooda iyo howlahoodii waxooda iska wateen waxaan u baahannahay in noloshu sideedii kusoo noqoto annaguna insha allahu waxaan xaqiijinaynaa oon u taagannahay oon rabnaa inaan idiin ballanqaadno inaan insha allahu cadowgaa intii awood ah aan difaacno idinkana qabanno sida aan hadda usoo qaqabanay aan u qaqaban doono markay wax isku dayaanna insha allahu mid walbana meesha uu joogo loogu tegi doono hadduu alla idmo waxaan rabaa marka ganacsatada inaan u sheego yaan la idin baadin yaan been la idiin sheegin yaan la idin dhihi waan ku aragnaa yaan lagu dhihin maxay ahayd haddaad lacagtaa bixin weyda sidii hebel baa lagu dilayaa waxaan sidoo kale leeyahay waxaad ogaataan qofku markuu maanta lacag cadowga soomaaliyeed ee shabaabka uu siiyo in berina la dhahayo hadduu cabsi ku siiyey lacagta in berina la dhahayo waxaad samaynaysaa haddana shaqo cabsi ku qabo qof hebel cabsi nooga soo warbixi waxaasoo dhan aday saameyn kugu yeelanaysaa wado aan inagu furnaan jirin ha inagu furina ganacsatada ha inagu furina in la yidhaahdo waxaan u xukun tegaynaa cadowgii ummadda baabiinayay oo waxaan tegaynaa goobahoodii oon u xukun tegaynaa way jiraan xoogo aan hayna iyo dad waxaa ka shaqeeyay sidooda iyo meelahooda loogu tegi doonaa laakiin waxaan u sheegaynaa in ay maxay ahayde ay joojiyaan waxaa dadka wada waxaan u sheegaynaa dadka lacagaha iyo ku mashquulsan inay dadka u hanjabaan oo dhaan lacaga keena ee cadowga u shaqaynaya inay ka digtoonaadaan dibna uga istaagaan waxay ka shaqaynayaan waxaan u sheegaynaa ganacsatadu inay ku ekaadaan shaqadooda iyo ganacsigooda garab baan ugu nahay ninkii lala soo hadlow ama ganacsado ahow ama ahow qof caadi ahoo magaaladiisa jooga ama qof dowladda u shaqeeya waajibna saaran wey inaan ku ilaalino oo ilaahay nagala xisaabtamayo dowladdu nagala xisaabtamayso dalka iyo ummaddu nagala xisaabtamayaan kuma dayacayna laakiin na soo gaadhsii fariinta waxaad tidhaahdaa waa lay soo wacay saasaa la yeelayaa saasaa lay dhahay annagaa naqaana waajibka saan u gudanayno iyo ilaaladaada iyo naftaada inaan sugno laakiin ha qarsanin ha isqarinin ha dhihin maxay ahaydee ee cidna ima ogo aday dhib kugu keenaysaa waxaan rabaa dadka walaaladaya ee soomaaliyeed reer kismaayo shacabka reer jubbaland inaan u sheego in ay amniga iyagu ilaashadaan amniga haddaad adu ilaashanin cidna kuuma ilaalin karto amni markii la helo nolol baa la helayaa waxbarashadii baa okay noqonaysa socodkii baa okay noqonaya kii ganacsanaya iyo kii si kale u socda waxaa weeye meel amni ka jiraa la isugu yimaadaa oo laga dareemaa nolol laakiin meelaan amni ka jirin lagama dareemo nolol waxaan rabaa oo kale inaan sheego dadkaas hadda laqa qabtay qaarkood waxay ka dhiganayeen cover in ay iska dhigaan dad oo masaakiin ahoo qaarkood oo adeegsanayay waxaa la yidhahda ganacsi yaryar iyo wax noocaas waxaan rabaa laba qodob inaan sheego lamber kow dadka aaminsan ee dhaha qof walba oo gaari gacan alaab ku wata iyo wax ku wata waa shabaab ma aha shabaab qof walba laakiin qofkii shabaab ah ee cadow ah ama gaarigacan ha wato ama gaari ha wato ama wax kale ha watee halkiisaan insha allah ugu tegi doonaa kana qaban doonaa ummadana ka qaban doonaa waxaan u sheegayaa dadka dhammaan in dadkan hadda cadowga ah guryaha laga kareeyey way keligood deganaayeen way ku shaqaysanayeen qof walba qofka uu guri ka kiraynayo ama uu maxay ahayde uu dejinayo gurigiisa inuu iska ogaado sababtoo isagu dhib u keeni karaa beri isagay maxay ahayde yaa dib dee qofkii marka uu dhibkii wixii lagu qabto ay dib ugu noqon kartaa qof walba wadooyinka sharciga ee la maro markii guryaha la dhisan ee la kiraysanayo mar insha allah si amnigeyna aan u xaqiiqsano adigana aan hadha wax dhiba kugu soo noqdo uusan jirin hadduu dhalinyar yahay hadduu oday yahay hadday haween yihiin qofka gurigaaga kaa kiraysanaya iska hubi nidaamka sharciga ee degsan ee u degsan sistamka oo la yaqaano oo amnigii soo hosgelaya nootaayadii soo hosgelayso meel walba soo hosgelayso mari qofka wax dhiba kaaga imaan maayo sababtoo adiga unbaa ka faa-iidaya wax kugu soo noqonaya male aad iyo aad baad umahadsan
qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaama warbaa idhi cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay
xulsho wareysada ay dhageystaan saanraadiyo xasanaa nagala socotaan saaxiibayaal qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarinay haddaba markaan fiirino magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoladaha madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoobay danjiraha cusub ee dalka jubaan u qaabilsan soomaaliya danjiraha ayaa madaxweyne la wadaagay fariin iyo silan uga sida boqorka dalkaasi ra-isul wasaaraha wadanka jabaan wuxuuna uga mahadcelshay ka qaybgalkii madasha ee shirka ee halkaasi ka dhacay sidoo kale dowladda jabaan ayaa ballan qaaday inay ka qayb noqon doonto qorshaha dowladda ee ku wajahan sidii xal waara loogu helaa dhibaatooyinka ay geysteen fatahaadaha webiyada dhammaan gargaar ay gaasii doonaan dadkii ku dhibaatooyay fatahaadaasi qaabilaada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya safiirka jabaan ee wadanka soomaaliya marka soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay agaasima ku-xigeenka ee dhanka roofinta madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid xaashi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu maanta warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay safiirka dalka jabaan u fadhihi doona dalkeenna mudane horiya leoig madaxweynaha ayaa si diiran u soo dhoweeyey safiirka kadib markii uu warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirku waxa uu madaxweynaha soo gaadhsiiyey salaan diiran oo uu ka waday boqortooyada dalkiisa sidoo kale safiirku waxa uu madaxweynaha soo gaadhsiiyey dhambaal uu ka waday ra-iisul wasaaraha dalka jabaan mudane shinoza abiy dhambaalkaas oo mahadnaq iyo bogaadin uu ra-iisul wasaaruhu ugu soo jeediyey madaxweyne farmaajo ka qayb ahaanshihii uu ka qayb galay shirkii horumarinta afrika iyo jabaan ee tigaa toddoba oo ogos dabayaaqadeedii ka qabsoomay dalka jabaan waxauu ra-iisul wasaaruhu dhambaalkiisaas ku xusay inay muhiim tahay in la fuliyo qorshihii wadajirka ahaa ee soomaaliya iyo jabaan ee saddexda sane ee soo socda danjire horiya waxa uu xusay in dalkiisu uu qayb ka noqon doono horumarinta nabadgelyada iyo maalgashiga dalka soomaaliya iyada oo dhowaan dalka jabaan uu fulin doono qorshe ballaadhan oo dib loogu qaabayn doono qaabdhismeedka magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu qorshuhu yahay in dowladda jabaan ay qayb ka noqoto qorshaha ballaadhan ee dowladda federaalka ahi waddo kaas oo xal waare loogu heli doono dhibaatooyinka soo noqnoqday ee webiyada jubba iyo shabeelle iyada oo dhowaan dowladda jabaan ay caawimo cunto ah dhaqso u gaadhsiin doonto dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay waxyeelada fatahaadaha ee webiyada dhankiisana madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu dalka ku soo dhoweeyey danjiraha islamarkaana waxa uu hordhigay qorshayaasha iyo barnaamijyada hortabinta leh ee horyaalla dowladdeenna qaybudan barnaamijkaasi soo garan waxad kusoo dhawaataan kalamaan war kalamaanaya war ma haysiine hadda ka horaa dowladda jabuuti wadaad mucaarad ka noqday kadibna reer jabuuti waa heeseen waxay dhaheen walwaleeyoy war kalaa yimid wadaadkeennii waa kaa war hadday reer jabuuti ka cabanayeen hal wadaad saddex kunoo wadaad oo aan mid naxariisanayaa ku jirin annagaa qoorta alla noo geliy war wadaadada inta jooga ma wadaad reer jabuutiyaa ku jiro arnimiya umaysiin lahaa wiil walhalaay warya yo leerkor waan walka reebe laakiin widaad walhalaay layho iseen arag daqmeeli fadaakin wedade kaalaya reer jabuuti say wadaad hees ugu qaadeen wadaadadu heesahaba ma ogole wadaad loo heesaa weligay ma arag wadaad xatarayhaase waa arki jira ogaadahee wadaad haddoo waasho keliya ma waashee dadka dhammaa ka daba waasha war waddankana waa waalaa xitaa walaadha wadaad loo heesaad ku waalateen idinka dhaniye warka naga dhegaysta sababtii keentay shiikh maxamed cabdi umal baa wuxuu sheegay inuu garoonka ekis banaadir la odhan jira haddana layidhaha injineer yiriisow muxaadaro ku qabanayo maalinta jimcaha muxaadaradan icwaankeeda wuxuu ku tilmaamay asbaabulmasaa'ib oo macnaheedu yahay sababaha masiibooyinka keena wuxuuna ku faahfaahinayaa masiibadu intaysan dhicin sida looga hortegi karo iyo haddii ay dhacdo sida loo maareeyo wax looga qabto wadaad niinkoy sheekh umallay kowma eh hortiis sheekeeyayaa waa ka horeeyey muhaadiriisnabayba ka saabsanayday marka hore efi walaalkaaga marka dambena haruumo ciidankantiseediya meeray afiya mushaarkiina war shiikeeyaay markuu baydhabo tagay wuxuu yidhi baydhabo anu meelinkidhaladin aryaadhaha shiikhu mawduucou ka warramaayo horta waa mid aad u fiican sababtoo ah balaayadu dhega la qabtay leedahayo daba la qabto ma leh mugga in laga hortago maha waa ku jirtaa markay dad iyo dunya ma ka siisimaa laga hortagaane warwarkaan naga dhex gelin inay noo kaadsha caana daatay baa dabadood la qabay dabadood la qabay
warwarka naga dhegaysta shiikh umar muxaadaradiisii ogaysiiskeeda markuu maqlay shiikh soome waa cirka ka soo go'ay wuxuuna yidhi shiikh umal shartaan uu ka digaayo dadkii horseeduu ka mid ahaa marka maanta muxaadaratiisa cidina ku qaboobi mayso in la qabtana maaha in la dhegaystana maaha warnamiya umaysiin lahaa widaad widaad maaltu su kora martina marta ka korkoyti nacbanta goorna herimaka heshiyaasa culumma isma jecla miyaadan hore u maqlina horaan waxaa loo yidhi caanagaddo isma jecla oo horta shiikh soomow intuu magaaladan joogay boqolaal show iyo heese gabdha qaaqaawani ku heesayaan baa lagu qabtay kamana uusan hortegina muxuu muxaadaradan diiniga ku diidan yahay shiikh soomow hadduu shiikh umal ku eedaynayo hadda ka hor inuu qalad sameeyey maanta waxa shiikh umal sheegayo eedu ku qaban mayso waana wax meesha ku jira qofka bini'aadanka ahina waa qaldamaa oo waa iska daciif bini'aadanku marka shalaad qaldantaye maanta xaq ma sheegi kartid gar noqon mayso warnamiya u sheeg sooma ulijeeta i warjaysan mabafahangnana dhegaysadasiin fahansiino idaan anaa u jooge ambuuladeed cunaaye idoo kaleeta raaso umal raalli haaw soomaaliyey haddii aan culummada iyo cuqaasha warkooda qaadanno rajo weynaan leenna haddii culummo wada socota la arko ewalaan cidudiidayna iyo kiyaa labaatan cayn noqdaye hadda ka horaa waxaa la yidhi how wadaaddaa waa la soo wacdaa idinsee weeraaraad waadiin wadaaddaa waa la soo wacdaa idinsee weeraaraad waadiin haye war heeskaan idiin sheegay reer jabuuti waxay ku soo gebagabeeyeen walaalehen waxay badeen wadaaddadu waxay badeen ayaa waana noogu filan wadaadkeennii waka waka waka waka wadaadkeennii waka
warwar ma haysiina wasiirka wasaaradda dhallinyarada wadaaddii khadiijo maxamed diri ahayd telefishinka qaranka waxay ka aragtay ogosiidka sheekh umal waxayna tiri waxaanay ligu soo wargelin garoonka lama keeni kara
widaad inoo widaad injeelel ma siin sheegne dhallinyaruhu balleemay kuweelas widaadadayeena oo kaale wasiir khadiijana wadaad miya kaalay dawladda ayadaaba culimmada isku dirayse kuwana mawliidkooday shaqaalaha u fasaxaysaa kuwana muxaadarooyinkooday telefishinka uga sii daynaysaa waxay warnimayaho waxaa la yidhi goorma la waasho dadku nahay wanaaggii annagu waa wareeray waxaa kaloo hore loo yidhi waalid laga xishoodiyo sidii weli karaama leh weedhi aad tidhaahdaa mar bay waafi noqotaa war allah u naxariistay abwaan shariif soomaali hadda ka hor wuxuu yidhi haddaan weynay walad khayr qabo oo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii baryaba wecelna tuuriyeeya heesaa waxay ahayd in dhibaato igu filan faraqaan ku heesdhaa eebbaagoo shariif soomaali balaayow saadsa wuxuu sheegan hadday farqaha iyo gacmahaba noogu jiraan qof weynoon gambar looga kacayna iyo surwaal bac lagu siibaayo haddaan gacanta ku haynaa allow run waaye war bac ka sii meesha maxaa keenay war kursigaan hiliqiliq loogama kaco rag waaweyn baana isku haysta warnamiya umaysiin warsadey shirkii madawiiniyaalkii hore iyo madawiiniyaalka damba ku kulumeen may natiije aho kabahi
warwar ma haysiin madaxweynihii hore xasan sheekhaa ka hadlay goormaas ka hadlayne wuxuuna yidhi waxaan ku heshiinay in dawladdii mucaarada sharciga la ilaaliyo in laga wada tashto doorashada dhexaysa iyo sidii u dhici lahayd in ciidamada ammaanka aan la siyaasadeen in shabaab dalka laga xoreeyo wixii dhacayna waa nagala raalligeli annagana waa isdhooraynaa war canugan bulshada ka dhex qabta waa isdhooreenna lagu akhrinayaa dikireeto madaxweyneyaal soo saareen waraku xanaaqin ilmaan af soomaali ma yaqaaniin warnimayan waxaad sheegaysaan in madaxda ay kulmeen aniga weli shaki baa iga jira hal sawirna kama arkin iyagoo wada fadhiya igu sawir maa ka baxday meesha facebooka laguma arkin miya war kulankii madaxweyneyaasha wax sawira lagama hayo qoraal ka soo baxayna ma jiro cid ka hadasha oon aan xasan shiikh ahaynna ma jirto war fiqii cabdinuuraha facebookyada ku soo qoray maxaa kugu dhacay war facebook kuma sheegine iga aamus madaxweynaha iyo afhayeenihiisuna kamaysan hadlin marka aniga waxaa ii soo baxday berri markii mucaaradku dhahaan heshiiska waa laga baxay in lagu inkiri doono oo la dhihi doono wax heshiisa maanan gelin mana aanan kulmin sababtoo ah war dawlad sidii lagu yaqaana waraaq uu ku yaalaa buda warya weliba buda walaagii abdinuuraha qori iskriinshuuda lakahaaye walaaligii waa iswataan waroo nawaabkaan ku sugaa walaaligii waa iswataan waroo nawaabkaan ku sugaa waryaada riyaan biyo ku raadsanoo riwaayadan run u qabnaa war gabadhii la dilay ee almaas elman maxaad war ka haysaan cidda dishay iyo sababta booliiska abbaaraya xukuumaddana waa cambaaraysay aryaada tacsida almaas alman abwaanguura wuxuu ka yidhi marna lama gafaayo geeridu xaq weeye waagii guduudtaba gaadmada dilaag iyo gowraca haldoorrada cidda geysanaysaa ummaddii gablamise garaadkiyo damiirkiyo gacmihii wax qaban jiray garbaduubka yow xidhay xanuunkiyo galiiliyada aadmigu la guban jiray gankayaa ka suuliyey duunyaan gilgilanina haddii lagu gabood falo dad waa kii gadoode mageel iyo lobaanna war taliya booliisku wuxuu yidhi waa baaraynaa dilkaas war sidee u baarayaa xalanaba ma geli karaa taliyuhu arya abwaanguurxa uu dhihi waayo horta gabartayaa dilay waxaan dhihi rabaa bariis aan wax ka soo beexayn boliisku wuxuu ka baaqayaa bariis aan wax ka soo beexayn baliisku wuxuu ka baaqayaa aroo bariiska dhulkiiska baxaayo biyi baxaaba ku soo baxdee goormaas bariiska noo baxaa war axmed maxamed cali kiimika mayba erey ilman igabrooshey weliba haayana difaaciyaasha soomaaliya war elman allah u naxariistay waxaan ku xasuustaa qoriga dhig ee qalinka qaado war aniguna elma waxaan ku xasuustaa markii dalku burburay oo xaafaduhu mugdi noqdeen nalal ayuu ku xidhi jiray wuxuuna ku hoos qori jiray nabaddu waa iftiin war nimanka madaxweyne farmaajo wiil yaroo calanka soomaaliya inta ku labistay hargaysa lagu xidhay ayuu la kulmay sawirradoodana waa la faafiyey maxaa shirkii madaxda loo faafi waayey sawirradiisii war carabtu waxay dhahaan laasimana fii shay arooda sacii madoobay caanihiisa maxaa caddeeyeyne kuwo ciwaaro le ma oho warwar ma haysaane shalay waxaad dirray ciidanka asluubta iyo ciidan harabcad loo bixiyo bac ka sii ka mid ahaa hadda tii ka dhacda waa la yaaba kobaha layska gooy waana markii ugu horrayso asluubtu ay dagaal gasho maandhow baxagasiya ayagoo gobolle ay ekis kontorol isku waraysteene been ha sheegin waraa ciidanka asluubtu dagaalkii saban sabani ka qayb galeen beenta iska daa war ciidankaani waa ciidan walaalaha oo isku qaldamay oo boggooda burcad allaha isku marshaha kala dhex gelinina arooda aydiid cabdiraxmaan waayaan cirib iyo jaan meelow agta dhigin ma ka war hayne wariinimadii ma iska dhaafayne waryaa waa qaldantahay waa guddoomiyaha degmada xamarweyne shidukaa kudaa wadiyaa shimaas naaqdin wadiyaa abdigudoomiya waxaa dhahaa cabduqaadir maxamed cabduqaadir wadiyaa hoy wadيع afkaas shuf canooshaan wax kudaan sodonbaad iyo subaal xadiidaan wadiع qabsugan lasiistaan kucidi waryaa reer xamarweyne nagu soo kicideena ciidid waa xogayaha degmada yumbilaata haadiya xasaayimide yaa ku yaqaan aryaada horta faysal cumar basaas miya xow kalamaan dhexdoora ka soo jirtaa maalin gashoog war kaamarada qarsoona wataa haddaad aragtid ka carar arligeenna eebow ka yaal meel ammaan badan aragtideenna eebow miday ku ergaanahay udub qura ilaahow ka yeeloo awood badan dowlad adag ilaahowna si oo islaamiya ummaddani harraado duligu kale irdhaysiiyey ibliiskiyo ilaahow ka qabo cadowga aaneeya warnamada waxaa idiin sheegaa wadaadkii wadaad kale wax ka sheega sub wadaadkii si qaldan waxa u sheega sub askariga amar qaadan waaya sub dalka anigii si qaldan waxa u wada suba kalama intaad aragtaan sub adiga laftigaaga shub aro adigana shub oo la kal shub weliba shay daaga arkala jooga arkala jooga arkala jooga ar iimaanka allah idiin geliya kala jooga laa ilaaha illa allah arkala jooga kala jooga ilaahu rabna si ilaahu rabna si laa ilaaha illa allah ilaahu rabna si naga taga khayr haydinku shubmee
way mahadsan yihiin saaxiibada xubunta kalamaan intaana ka bixin saaxiibayaal ee golaha amniga qaramada midoobey ayaa maanta waxaay kulan ka yeesheen xaaladda doorashooyinka ee waddanka kulankaas oo ka dhacay xarunta qaramada midoobey ee new york ayaa khudbada waxaa looga dhigay kulankaas oo ka dhacay xarunta qaramada midoobey ee new york ayaa waxaa khudbada ka jeeshay mas-uuliin oo ka mid ah wakiilka gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya james wan wakiilka gaarka ah midooda africa ambasador francisco madera gudoomiyaha guddiga madaxa bannee doorashooyinka qaranka xalima ismaaciil xalamayiri gudoomiyaha bulshada rayidka cismaan macalin iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya james wan waxa uu sheegay in golaha amniga in heegsiis ajadaha looga baahnaan doono wada ogl siyaasadeed oo qoto dheer kana dhaca gudaha waddanka soomaaliya wuxuu sheegay in sida muhiimaddu ay tahay baarlamaanka federaalk soomaaliya ee meel maraya sharciga doorashooyinka iyo maamarinta wax ka badelka sharciga xisbiyada siyaasiyeed ka hor dhammaadka bisha disembar si looga fogaado wax kasta oo khatar gelin karaa wakhtiga la qabto doorashada ee waddanka ka dhacaysa waxauu sidoo kale xusay in soomaaliya horumar ay ka gaartay dancafinta qorshaha cusub ee horumarinta qaranka iyo dib u soo celinta xiriirka kenya iyo soomaaliya barnaamijka intaas wicaa ku dhan yahay waxaan kaga tegay heestan barnaamijka waxaa soo saaray halkan aan ka timin anigoo xasana saaxiibada mahad nuur axmed cumar axmed raxamed saxeefa iyo jile jaamac jile ayaa si wada jira barnamijka caawiya ugu farsamayna intaasi barnamij ku dhayaatani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanayo habeen wanaagsan
عديان اسلام نحي اسلوب تعفي شوطيون اهل كيس عليو الله كعبسي جيمته ديدا ايقان نحي حتى الله نمتني ايام غينو لنحي يستغفروا لدها ايام غينو لنحي يستغفروا لدها اخي ninka ugu indheerbaa dadka ugu ayaan daran ninka ugu indheerbaa dadka ugu ayaan daran isaguna muqde akhriya يا أزور يا بحنكرة يا أرواح وحشيكرة وهنا إبر كبير الكرة يا حبيبي سيدي ورفع قدة إنك خايب لينا عفلة قد ويال آخرة كشكلة استغفروا لدها استغفروا لدها أخيرا ninka ugu ildeerbaa dadka ugu ayaandaran ninka ugu ildeerbaa dadka ugu ayaandaran isaguna muqde ahiya مدح يا ابن الكرم يا أمانة دوديرة أبر يا قمر كرم وقتهين لسابة وحايب نعضلي عمر قاد ويوم الله عاصم استغفروا لدها استغفروا لدها ninka ugu ildeerbaa dadka ugu ayaandaran ninka ugu ildeerbaa Yeah.